munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee mudug ee bartamaha soomaaliya taasoo geel ku wareejinaysa beelweynta habargidiro ka mid a beelaha soomaaliyeed kuwaasoo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira furiimaha hore ee dagaalka xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha nuqobada beesha habargadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug beesha habargadir ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejisay shan iyo toban neef kuwaasoo loogu talagalay ciidamada militariga xarakada al-shabaab ee ku sugan jeedaha hore ee dagaalka kuwaasoo goobta xafladda ka dhaceysa loogu wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee mudug oo wakiilka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab nabadoon cabdiraxmaan maxamuud bacdo oo ka tirsan odayaasha beesha habargadir gaar ahaan beesha ceer ayaa ka hadlay munaasabadda isagoona sheegay in xoolahan ay hadda wareejiyeen ay yihiin kuwa horudhaca siina wadi doonaan oo ay halkooda kasii ambaqaadi doonaan garab istaagga jihaadka ka socda dalka soomaaliya oo ay waddo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaahay baa mahadsan naga dhigay dad muslimiina sawkaanna keena meeshaan wanaagga badan leh oon ku wareejinayno geelaan hadiyadda ah aniga magacaygu waa naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow oo ka tirsan nuqbada beesha habargidir khaasatan beesha cayr ilaahay baa mahadsan alxamdulilah suma alxamdulilaah waxaan joognaa maanta munaasabad beesha habargidir ay ku wareejinayso geel hadiyada ayagu tala gashay walaalahooda muslimiinta ah ee furunta iyo sufuurta ku jira waxaan leenahay marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad soo dhowaada waxaan idin leenahay walaalaheen haddaan soo daahnay waa wadnaa bilowg maaha waa soo daba dhigaynaa maanta intaan hordhacay naga tahay waa shan iyo toban geela oo nugu talagalnay wiilashannada furumaha ku jira ee cadowga la xisaabtamaya inaan ku wareejinno uguna wareejinno walaayada gobolka waaligeenna abuuxamsa inaan ugu wareejinno ugu dambayntii waxaa xafladda lagu soo dhoweeyey qaar ka mid ah waxgaradkii iyo nuqobadii ka soo qaybgalay munaasabadda kuwaasoo iyagana ka hadlay geel wareejinta ay sameeyeen waxaan ka mid ahay nuqobada gobolka mudug magacaygana waxaa la yidhaha cali siciid axmed hooble insha allahu tacaala waxaan meeshaan ku wareejinaynaa geel hadiyad ah oon ugu talagalnay mujaahidiinta furimaha ku jira ku ribaadaya ama cadowga dagaalka kula jira ayaan ugu talagalnay insha allahu tacaala hadiyad weeye wixii la siiyey oo loo gudbinayo ilaahay macnaha waxa weye ha u barakeeyo annagana waxa weye miisaanka allah noo saaro insha allahu tacaala waxaan ugu dhiibaynaa ugu wareejinaynaa waaliga gobolka sheekh xasan abu xamsa geelaas geel toban iyo shan neefa weeye insha allahu tacaala waa bilow sida walaalka iga horreeye u sheegayba bilow weeye insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa isagoo ka badan in macnaha haddii ilaahay qadar uuna soo gaaro
walaalayaal waxaan rabnaa maanta haddii ilaahay uu ogolaado inaannu walaalaheen mujaahidiinta ah inaannu galabta hadiyad ku wareejinno baan doonaynaa haddii alla idmo gelaa halkaa taagan waa shan iyo toban neef waxaa keenay beesha habargidir ama reer madarkici sidii loo yaqaano aniga magacaygu waxaa la yidhahdaa axmed foolfooley baa la yidhaahdaa gelaas waxaan ugu talagalnay mujaahidiinta ribaadka kaga jirta furimaha hore waa shan iyo toban neef wakaa dhabarkayga taagan oo maanta shan iyo toban neef wareejinaysa ah ma fiicna laakiin waxaan leenahay waan soo daba taagannahay waan imaanaynaa insha allahu asagoo ka badanna waan wareeji doonaa haddii ilaahay idmo maanta annagoo ah nuqubada iyo odayaasha gobolka mudug ayaan waxaa ilaahayna waafajiyey in aan bixinno geel hadda sidaa aan u badnayn oo shan iyo toban neef ah oo hadiyada oon ugu tala galnay wiilasheenna iyo walaaladeenna ku jira ribaadka oo la sabartamaya cadowga maadaama hadda bishii ramadaan ay noo dhammaatay oo aan joogno maalmihii waddaca inay kaalmaystaan oo ay ku afuraan xoolahaasi ma ahan xoolo badan waa muqadamaad iyo hordhac beelaha soomaaliyeed ee jooga geyiga soomaaliya ayaa siis dabajooga nicmoleyda allah si ay u hadiyeynayaa ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dagaal adag kula jira dowladda federaalk maamul goboleedyada iyo shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh geel wareejinta ay sameysay beesha habargedirah ayaa ku dabafeelaya iyadoona beelaha tuni gaal jecel habargedir qaybtooda degtay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose geel badan ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab